boqolaal qoys ayaa ka barakacay xaafadaha degmada bardaale ee gobolka baay kadib markii daadad xooggan ay soo galeen degmadaasi waxaa ku burburay hanti fara badan oo isugu jira ganacsiga degmada iyo guryo badan oo ku baaba'ay biyaha xooggan ee daadka xaaladda nolosha dadka shacabka degmada bardaale ayaa sii adkaanaysa maadaama isku socodka iyo ganacsiga uusan jirin degmada inta badan raashiinkii ay cuni lahaayeen shacabka ayay qaadeen biyaha daadka dadka degmada bardaale ka barakacay ayaa waxay degeen duleedyada degmada geedaha hoostooda mana haystaan wax ay gabaad ka dhigtaan roobka senator cabdiweli maxamed ibraahim xaafsade oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya isagoo ku sugan degmada bardaale ayaa v o a u sheegay in shacabka degmada bardaale ay wajahayaan xaalad adag oo ka dhalatay daadadka roobka degmadan waxaa kusoo rogmaday daad oo wuxuuna socdaa daadkaasi muddo toban todoba maalmood ah waxaa ugu darneed maalmihii lasoo dhaafay afartan sideed saacadda lasoo dhaafay daad xoog leh oo magaaladii soo galay oo guryihii dhammaala laga gaxay magaaladii oo cid degan aan jiran waa tahay senatore bal wax nooga sheeg dhibaatada dadka shacabka kasoo gaartay daadadka kusoo rugmaday degmada bardaale dad baa ku dhintay daadkii maanta socday kuwo kale oo maxaa lalahay waayeel caruur iyo bilcaan guryihii hanti ku baabaaday saad ogtihiin goobihii caafimaadkii kulli aan jirin aan waxba jirin meel maxaa lalahay dhibaato badan ka jirto waay degmada marka saameyn badan uu geystay roobabkii iyo daadadkii fatahaadda wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi xaaji xasan umanuur oo isaguna ku sugan degmada bardaale ayaa xusay dhibaatada fatahaadda inay aada u saamaysay dhammaan shacabka degmada bardaale magaalo dhan oo oo hal qof mn hal guri badbaaday aan jirin oo laga wada guuray oo duleedka magaalada loo wada guuray sidii wax lagu gaarsiin lahaa iyo iyo dhibaatadeeda dad kule waa la dareemi karaa labaatan maalmood baa biya hoosna muxuu a daad uu nooga socday dushana roob uu nooga socday marka kuley waa dareemi kartaayo dhibkaasaan ku jirnaa alxamdulilah ummadooda way isgargaartaa intii awalba degmada joogtay oon ku nooleydna gacanta is haystaan annagana waxaan u noqonay cod u hadla iyagii oo dhibaatada la wadaaga waa gartay marka wasiir waxaa adag sidii oo gurmad lagu soo gaarsiin lahaa ee degmada maadaama meel kasta ay biyo fadhiyaan sidaad isdhihi kartaa marka dadkaasi dhibaataysan gargaar waa lagu gaarsiin karaa anagu intii hore oo dhan waxaan rajo ka lahayn eerboorka oo ay magaaladu leedahay oo ahaa meel taag oo ku yaalo oo inaan biyo soo gaarin aan moodeyn oo aslahayn garoonkiina waa fiican yahay garoonkiina biyaa soo gaaray biyihii inay garoonkai dul maraan bay noqotay marka rajadii aan ka lahayn diyaarada inay yimaadaan waxay noqotay haba yaraatay in helicopter ila helo oo iyagana tooda oo weliba ka baqaya muxuu aha roobabkan iyo daadadkan iyo daadadkan socdo oo maalin intay laba maalmood ay naga khafiifaan haddana dib usoo bilaamayo tiiba ka xoog badan taasaa amsa keenaysa rajo xumada laakiin hadda dowladda koonfur galbeed iyo guddiga mxuuha gargaarka ee fatahaadda waxay mxuuaha noo hayeen oo ay noo soo diri lahaayeen maadaama aan diyaarad lahayn waxay ku talagaleen inay maasa lacaga kaasha ay noo soo diraan oo aan wax ugu iibin oo dadkan tawaalaysan ee magaaladii daraankeeda wada degan oo oo muxuu ahaa inaan helno shelter iyo inaan helno waxay ku noolaadaan waa gartay marka haddii xaaladda sidaan ay kusii socoto suurtagal ma tahay in arrintan ay macluul iyo xaaladda bini-aadinimo ay sababto nacam nacam atoosh waa xaqiiqa waaye haddaybana haysataa labaatan maalmood biyo socday biyaha socda keliya maaha biyo qaar fariisana way jiraan meel biya meelihii dadka ah magaalada biyaha fadhiya wixii dhaafay way dhaafeen macluul inay ka imaanayso de waa layskuma hayo bardaale ayaa noqotay xilligan meesha ugu daran ee gobolka baay ay xilligan ay aada u saameeyeen roobabka iyo daadadka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo